horta qof kasta oo dembi galay horta waa dembi leh qabsada markoo kala qabsanaya waa dembi dembiga noocu yahana qofka lagu sifaynaya hadda nimanka kanu markabka way qafaasheen waxayna ku sifoobeen inay yihiin burcad maxay ka xanaaqeen waa arrin kale weye waa midda labaad ummadda soomaaliyeed burcadbeeladu waxay u tahay dhibaato waayo in ciidan badda ka socda ama adduunka u yimaado badda soomaaliya oo iyaga laftooda ay hoosaasiyaan kuwii kalumaysanayey waxaa sababay waa burcadbeelda weye la dagaalanka burcadbeelda ayaa waxaa adduunkana loo soo yaacay oo waxaa yani la qabsaday oo la degay badda soomaaliyeed marka waxaan rabaa in burcadbeelda la joojiyo isla markaasna lala dagaalamo kalumayska saacidarrada ah hadda ka horna waa ka codsana dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba maraakiibta tan ka socda wadamada adduunka ee leh waxaan la dagaalamaynaa burcadbeed ee leh waxaan ilaalinaynaa amniga badda waa inay ku daraan heshiiska ku imaanayaan inay la dagaalamaan
dowladda soomaaliya haddii ay burcadbadeed bilaabatay sida aad sheegtay maxaa uga qorshaysan ma leedahay ciidan badda ah oo la dagaalami kara ama awooday kaga hortagaan burcadbadeeda iyo jiriifka waxyaalihii sababay burcadbadeeda iyo kulmey sharci darrada labadaba waxaa asal u ah ciidankii badda soomaliya oo burburay hadda ciidanka waa la dhisay waa jiraan laakiin awood ma lahan hadda laftigeeda wax qayb ka qaatay waa ciidankii badda oo puntland weye ciidanka badda puntland iyo kuwa federaalka waa shaqeyna waa isku mid weye laakiin waxaa muhiim ah in kabaasitigooda in awoodooda la dhiso iyaga iyo hay-adaha la shaqeynayaba si iyagu ay ula wareegaan amniga badda soomaaliya oo dhan kalluumaysatadu ku dhaqan xeebaha puntland waxaa ay marar badan warbaahinta ka sheegeen inay ka cabanayaan maraakiib iyo doonyo jiriif ah oo la siiyey ogolaansho ay ku kalluumaystaan kuwaasoo dhibaata u geysta dowladda federaalka arrimaha maxay kala socotaa dowladda federaalka iyo puntland waa shaqaynayaan waana isku mid haddii la siiyey ruqsad loo siiyey ooki weeye haddii ruqsad haysan laakiin waa qeyr sharci weeye qaabka ruqsada loo siiyey iyo jaraadka ay soo marayaan iyo nidaamka ay marayaan dowladda garanaysa ama haata puntland ama haata federaalka laakiin labada wasaaradu wada shaqeeyaan puntland waa qayb ka mid a federaalka hoos imaanaysa weeye sharciga federaalka ayayna qaadanaysaa puntland kaasina ku shaqaynaysaa waxa la wixii markabka ogolaanshaha ma federaalkaa siiyey ma puntland baa siisay ma maamulo kalaa siiyey bal noo sharax wixii haysta ogolaansho haysta waa gooni weyn waxaan ogolaansho haysan baa badan oo yaacaya oo baddii soomaaliyeed ka kulmaysanaya weliba qaarkood maraakiib waaweyn oo waxa weeye badda xataa bay ahaan xataa dhibaato geysanaya environmentiga sharciga markay noqoto heshiisad waxaa socdaa qaabkay u shaqaysan lahaayeen uda shaqayn lahaayeen maamul goboleedyada iyo iyo dowladda federaalka dhowr jiran waa la kulmay haddana waxaa laga yaabaa goor in la dhammaystiro laakiin mar walba wada shaqayn baa jira haddii dowladda puntland ay siiso waa legal buu noqonaya waa sharci weeye waana waana la qorsanya laakiin imise markab boqolaal markab ah oo aan sharci ka haysan puntland oo aan ka haysan galmudug oo aan ka haysan dowladda federaalka ah baa badda yaacaya dowladda federaalka xog intee leeg bay ka haysaa inta markab ama doonyood ay puntland siisay ogolaansho kalluumaysi wasaaradaha kalluumaysiga ee federaalka iyo tagan puntland waa shaqaynayaan marka iyagaa laga yaabaa inay xogta isdhaafsanayaan waayo maxaafiis diiwaangelin bay leeyihiin oo sharciyeysan wasaaradda gaadiidka badda dekedaha wasaaradda kalluumaysiga ciidanka kulli ay la soconayaan maraakiibta ku sugan xeebaha soomaaliya waxa ay sheegaan inay la dagaalamaan burcadbadeeda kalluumaysiga sharci darrada ah ma kala hadasheen inay la dagaalamaan oo burcadbadeeda iyo kalluumaysiga sharci darrada ahba isku si loola dagaalamo madaxdooda iyo taliyayaashooda wax badan baan kula kulanay soomaaliya waxaan kula kulanay nairobi waxaan kula kulanay denmark waxaan kula kulanay ingiriis meel badan baan ka hadlan dhibaatada asalka sababtay burcadbeed waa kalluumaysi sharci darrada hala joojiyo iyo waxay leeyihiin annaga maaniduma haysano marka waxaan rabaa hadda heshiiska in dib loo cusboonaysiiyo oo dowladda cusub oo soomaaliya waxyaalaha ka qabanayso badda qayb ka noqoto maraakiibtaas in maandaedkooda la siiyo inay la dagaalamaan labadaba ay haddii kale inay ka baxaan meesha maxay ka qabanayaan